Ciidamada Booliiska Maamulka Puntland ayaa deegaanka mindhicir ee gobolka Sanaag ka sameeyay olole lagu yareynayo ka hortagga xaalufinta deegaanka. Ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay dadkii jarayay dhirta iyo qalabkii ay isticmaalayeen. Mustaf Nuur oo ah taliyaha hogaaminaya howlgalka ka hortagga xaalufinta deegaanka iyo guddoomiyaha deegaanka mindhicir Axmed Cayni ayaa si wadajir ah uga hadlaya ololaha ka hortagga xaalufinta dhirta ee ay sameeyeen.
kuwa waa nala baxay kuwana waa nagaa gubnay dalka waa sidaa uu sheegay wasaaradaha khusuusiyo iyo dowladda maamulka puntland oo deegaanku ka tirsan yahaba waa inaa wax ka qabtaan annagu heegan baanu nahay waa kula shaqaynanaa isna waa mujaahidkaa tuutihiisa sita oo sidaa noo soo dalbaya ilaa mindhicir waa soo lugeeyay ilaa halkan haddeer waxa weye waa ku guulaysanay ama beri aad ama bow aad gurigu waa laba huraan dalka waa in laga shaqeeya marka waxaan rabnaa cid kasta oo danaynaysa inay waxtar iyo xoog iyo haddii alle kharad ay u hurto dalkii waa aragta wasaaradda dhirta iyo daaqa waxaanu leenahay iyo degaanka inay wax ka qabato dalka waad aragtaan taliyihii ciidanka inuu dhinacayga taagan yahay waad aragtaan wax gurmada oo u soo gurmaday isagaa jira waxaanu leenahay eh, barasaabka haddee guddoomiyaha degmada eh, dawladda hoose dee waa kaa dalkii waa baxaya waa inaad diyaar u ahaataan una soo gurmataan ciidanana u keentaan Ololaha ka hortagga xaalufinta ee laga sameeyay deegaanka Mindhicir ee gobolka Sanaag ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga hortagi lahaa xaalufinta deegaanka taasi oo keento nabaad guur.